shacabka magaalooyinka boosaaso burtinle iyo caabudwaaq ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay una soo dhoweeyey jawaabtii dowladda federaalk soomaaliya xalay ay ka bixisay go-aankii kenya xidhiirka ugu jartay soomaaliya kaasi oo la sheegay in kenya ay ku degdegtay sidoo kale xisbiyada dalka ayaa siyaabo kala duwan iyagu usoo dhoweeyey go-aanka ama u taageeray haddaba waa kuwa shacabka soomaaliyeed oo siyaabo kala duwan uga hadlaya go-aankaasi magacaygu waxa weeye maxamed saalebaan oo ku magac dheer master halas aada iyo aad baan ula socdaa waxaan leeyahay dowladda soomaaliya aad baan usoo dhaweynayaa jawaabta ay ka bixisay waana hadalka loo baahan yahay ee caalamka lagu yaqaano jawaabta lu ha jawaab lagu qanco waa bixisay ninkasta aada u jirecsaneyd laakiin jawaabta waa ku haboontahay waa ku haboon tahay waddankeena innagaa leh waxaan leeyahay dee dalkeena iyo dadkeena innagaa leh wax nagu soo xadgudbinaya ma laha iyadoo nidaamka ilaalinaysa dalka iyo dadka madax banaanida soomaaliya waan la socday waan dhowahay walaalo mar labaad aad mahadsan tahay waxaan dhihi karaa jawaabta dawladda soomaaliya bixisay waa midii ku habooneyd waan dhihi karaa dawladdu ay bixisay waayo waxaan dhihi karaa waa mid ay aada uga fiirsatay waan dhihi karaa aadna ugu soo dhaweynayo waayo sababta ay u bixisay iyadoo maxay haysan xeerinaysa waxyaalo badan waxaan dhihi karaa intaan maqlayay dawladdu saxaafiyeedka saxaafiyeedka ugu wanaagsana ay soo saartay waan dhihi karaa ugu jawaabta kenya marka iyadoo ilaalinaysa dalkeena iyo dalkeena waxay tiri macnaha maxay hataan ay dawladda kenya maata uga difaacayso haddana ay tiri maata anagoo ilaalinaa saaxiibtinimadii inuu xiriirkii ay kenya jabay laakiin dawladda soomaaliya ay sii wadayso aada ba umahadsanta dawladda soomaliya waxaan dhihi karaa sa say ugu mahadceliso shacabkeedii ee garab taagnaa waxaan leeyahay aada bay umahadsantahay waana soo dhaweynaa walaalo waxa weeye midba aada loo soo dhaweeyo weeyaan fikirka maanta dawladda federaalka ay maxay taane ay xalay ka bixisay kenya waayahay dadka qaar waxay leeyihiin jawaabtaasi mid jilicsan bay ahayd sidaad aragta adigu
may walaalo ma dhihi karo waa mid jilicsan sababtoo innaga waxaan ku jirnaa duruufo badan waddanka kenya maanta lama tartami karno waayo soomaaliya waa ognahay duruufta ay maanta ku jirto kenyana waxay rabtaa inay caragadiisa wadaa waxay rabtaa in kenya ay kala dacwadda ka taalla maxaytan inay soo kenya macnaha hadda si gorarka sheegaya inay lasoo laabato soomaaliya halka lagu wada xaliyo dawladda soomaaliya ilbaabka waa iska soo xidho waayo ku adkaysatay dacwadaas maxay haytaan halkaas inoo taala halkaasayna ku dhamaanaysa marka dawladda soomaaliya waxaan dhihi karaa way muujisay awoodeeda marka kenyana de waxaan dhihi karaa inay ku qancayso maxay haytaan awoodda maxay haytaan hadaladaa loo jeediyey ayna ku qanacsanaan doonto maxkamadda waayo dawladda soomaaliya waxay tiri waxaan xeerinaynaa waxaan ku qanacsanaanaynaa waxay maxkamadaasi ay ku go-aamiso anagoo haatan mana baarin aada umahay si wanaagsan loola socda maxamed laskimaaliyo bahawelkeeda cabdibili jir dhammaantiin waan salaamayaa haddaan barnaamijka uga wada galo muuqaalka bulshada runtii aada iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dawladdeena soomaaliyeed ee go-aankii geesnimadan ahaa ay soo saartay runtii wuxuu ahaa anaan dhihi karaa go-aan ay ka daaraa ka daarandegtay wax badan xeerisay oo weliba kenya runtii aad oogaa weliba uqoogsaa runtii markaana waxaan dhihi karaa dawladdu waa go-aanka ugu wanaagsanaa dadka soomaaliyeedna runtii waxay muujiyeen kaalintooda sida dawladdu mahadcelisay marka taasina waa mid waajib nagu ah arrintaa waa ku qanacsannahay maadaama hadda aan ka gacan farano kenya antayadaa la rabaa inay waayahay walaal kenya dabcan solisma dhigi karo muxuu ahaa jilicsanaanta shacbiga soomaaliyeed iyo dowladdaba baa keentay inay sidaa u hadasho go-aankaa deg dega iyadoo aysan ka fiirsan qaadato iyadoo aan ogsoonnahay in qaad fara badan inooga yimaado dalka kenya inta badanna dalkaasi kenya suuq weyn inugu haysto dhinaca qaadka ah
runtii lakimaalo lama dhihi karo soomaaliya way jilicsan tahay haddaan jilicsan nahay kenya maba ay dudeenba waxay awoodeedana tusalaa laakiin anaga waxaan ognahay maanta inaan kaga gacan sareyno hadday noqoto maxkamadda heeg dacwada noo taal haddii ay noqoto khayraadkeena dhul iyo dad iyo beriga meel kasta ilaahayna siiyey marka annaga waxaan dhihi karnaa kenya marna lagama awood badna dadka soomaalina laguma yaqaano dad diidnimo iyo laguma yaqaano kenya maanta iyada ayaa kubadda dhinaceeda loo soo turay iyadaa la rabaa inay xaaladda kusoo celiso haddii kale cidday u darantaha waa iyaga maanta annaga haddaan nahay soomaali kenya wax aada u weyn aan ku qabnaa ma jiro magacay walaal waa axmed saciid indhacadde kaala soo hadlaya magaalada boosaaso ugu horreyn waan salaamaya howlwadeenada idaacadda daljar haddii ra'yigayga arrintaas aan ka dhiibto waxa weeye si aada oo niyadla ayaan usoo dhaweynayaa go-aanka quruxda badan ee laga fekeray waktiga badan qaatay laga baaraandegay diblomaasiyaddu ay ku jirto ay soo jelisay dowladda federaalka soomaaliya waxa weeye waxaa la odhan karaa waa wixii la rabay oo loo baahnaa ama nidaamkii diblomaasiyadeed ee ugu quruxda badnay ee dowladda federaalka soomaaliya ay soo bandhigto hadde soomaalidana horey arrintaas oo kale oo gabyada waxaa jira abwaan soomaaliyeed oo yidhi allahayow nin ii daran maxaan daafta hore seexshay nin ii daaqsanayana maxaan daafada u kariyey ma degdegay xaajada maxaan ugu dulqaad yeeshay dibna furan dabuub aanu ka didin daxashiyo muuso hadal daqa- ay- hadal dibadda ayaan lan ka iman dunta dacalkeeda marka waxa weeye waxay ila muuqataa arrintaasu si qurux badan inay u dhacday dowladdii soomaaliyana ay soo saartay war-saxaafadeed aan xanaf lahayn oo qurux badan oo diblomaasiyadeed dowladda kenya hadda looga fadhiyo falcelintii mar labaad iyadu ay samayn lahayd shacabka soomaaliyeedna la kimaano waa ku mahadsan yihiin meel kasta ay joogaan sida quruxda badan ee aan marnaba u- aan u ogolayn una aqbali karin taako dalkooda ka mida dal iyo eh, bad iyo beri intaba in lagu soo xadgudbo meel kasta ay joogaan warbaahintuna waa ku mahadsan yihiin sida qurux badan ee shacabkooda ugu adeegayaan markastana ay uga qayb qaadanayaan horumarka dalka dhankasta ha ahaatee
ayaan waxaan rabaa wax yar inaan saabto dowladaha kenya iyo soomaaliya khilaafka soo dhex galay dowladda kenya oo aanu nahay dowlad derisa een, mar waxay sheegatay biyaha soomaaliya haatanna kuwii kaleyba ku soo xadgudubtayoo waxaa la leeyahaa meelihii laga baaraya batroolka oo aan meelihii hadalkuba ka jiray ka mid ahayn ayay mar labaad sheegatay waa nasiib darro wey annagu waxaanu nahay dowlad calankeedii jiritaankeedii intuba ay sidoodii u dhisan tahay haddaan ka soo qaadno isku dhaci yaraa oo annaga iyo etoobiyana dhex maray markaannu etoobiya kula diriraynay dowladda kenya waxaanu u arkaynay dowlad jabuuti oo kale ah oo yar iyadoo dhul soomaaliyeed aannu ognahay in ay hadda haysato oo ay ka mid yihiin gobollada wajeeg waxaan leeyahay kenya arrintaa dib ha uga noqoto ummadda soomaaliyeed sideedii wey ma isbeddelin soomaalidana waxaan ugu baaqayaa in ay midoobaan sababtoo ah way u jeedaan dawladdii dariska aan ahayn oo weliba aan tabartan ahayn oo jabuuti oo kale ahayn ayaa maantayto waxay weerar ku tahay dhulkayagii baddayadii iyo cirkayagiiba wax la qaadan kara maaha soomaalida waxaan leeyahay midooba in marka hore waxaan u mahadcelinayaa madaxdii soomaaliyeed oo ka jawaabtay oo sida miisaan kale uga jawaabtay waxaan la yaabanahay kenya aqligeedii la arag laakiin nimankii dhulkan iyo maylkan ka gaday eh, kenya waxa loo looga hadli waayey oo saddexdoodii baa ka dembi badan kenya nimankaas wixii loo soo qaban waayey oo soomaalidu uga hadli weyday baa ka tii miisaan culus saddexdaa nin waa in lasoo qabtaa soomaaliya soomaali baa le saddex qofna ma gadan kadho afar qofna ma gadan kadho waxa uu yidhi gudun yahay ina adgoysayna barkay baa kugu jira kenya maanta inay badihii soomaaliya ku muranto waxa weeye annaga kenya waxba noogama yimaadaan qaad baa ka yimaada doolar baa loo qaadaa qaad inay nagaba xiranto waxyeeladeeda dan baa noogu jira waa tahay hooyaalayey hooye hooyaalayey hooyaalayey hooyaalayey hooye shir la oogay xaajadu haddii ayba ka naafowdo shir la oogay xaajadu haddii ayba ka naafowdo ilmo rogodka meesha isaldhigi waan ogsoonahaye awliyana maahi ee waxbaansi oo darosaaye soo waxaan ilaawaba nin xumi ima ogaysiin akiya aragtideedani ilmaha yari ma sheegteen waxaan qabaa xa- marka hore maxkamad cadaalada in arrintaas la tortosiiyo oo in la soo saadho go'aankeeda si loo kala dawaabo ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay midnimo iyo isku duubni arrintiina sidaa uga hadashan u gala mucaaradka iyo waxyaa qolyaha kale oo ka hadlayana waxaan leeyahay arrinta dhulka dhiga anigoo ah farxaan shidan yuusuf waxaan soo dhoweynayaa horta marka u horeysa ummadda soomaaliyeed een, meel kastoo ay joogto inay xurriyaddooda iyo sharaftooda iyo ciiddooda ay difaacdaan waddanka qofna ma leh dadku waa wada leenaha dalka soomaali waa soomaali marka intaa uga gudbo waxaa soo haray horta soomaaliya hadda kenya safiirkeeda ay u yeeratay kaannagiina ay soo erisay anugu arrintaas horta marka u horeysa waxaan u arkaa arrin qalad ah laakiin haddii ay sii socoto haddaba kenya annaga waxaa nooga imaan jireen ma jiraan muqaadaraad iyo waxaa nooga imaan jiray darooga cagaaran lacagtana oo kaashana way raran jirhay ilmahanaga iyo s- waxanaga biilkoodii ayadaa qaadan jirhay marka hadday soo cayrisa haddeer wax dhibaato iyo kurba naguma hayso ciidana soomaaliya iskale in lagala tashado oo la dhaho saliidda soomaaliya iyo ceelasha soomaaliya kenya ha lagala wada hadlo taasaaba qalad ah waxaa la yidhi horta riwima shilalka ay isdhigto ayaa lagu qalaa annaga ayaa haddaan soomaali nahay maanta ee, heerkan isgaarsiinay annagaa lugaha isqabsannay kenya maanta inay ama noo hanjabto ama dalkayaga hunguriyeyso ogow oo berrina waxa weeyaan saddexdii dibi baa meesha taalla berrina waxay sheeganayaan muqdisho ayay sheegan doonaan arrintaasna waa arrin annaga soomaalida aan isku keennay
dadka ama afrikaanka ama kenyaba in soomaaliya adduunka masayrkay lahayd horta soo ceshatay ha qaadato oo tahay dawlad adduunweynuhu aqoonsadeen oo xuduuddeeda iyo dalkeeda iyo dadkeeda si cad uga hadli karta inay tahay ma ahan burburkii soomaaliya dowladnimo qaar horta kenya sidaas horta ha u aaminto in soomaaliya dowlad tahay adduunku aqoonsaday oo masayrka kale waxaa weeye waxaa la yidhi hal hadday jabta haaddaa ka dharagtaa la yidhi hantida soomaaliyeed in ma garanaysaa bililiqo dadku uu ku qaato ama dawlada ku qaataan ama dad daciifa oo aan waxba ahayn oo shalay waxay ahaayeen la yaqaana maanta ay u maleeyaan burburkana gaaray inaanaan soo kaban karin badda soomaaliya wax laba kun iyo sagaalkii soo dhalatay ma ahan ka hor bay jirtay xuduud bay lahayd qarnimay lahayd jamciyadda qurumaha ka dhaxaysay taallaa wax ma ahan hadda kenya soo dhodhoobi karto runtii arrinta kenya waxaad mooddaa inay ku jirto fudayd iyo fikir aan laga fiirsanin sida dawladdu noo sheegtay oo wasiirka batroolka weliba uu sheegay shirka london ma ahayn shir wax lagu xaraashayo wuxuu ahaa shir dawladdu ay ku soo bandhigayso sahamadii la sameeyey ee soomaaliya shidaalkeeda ahaa iyadoo saas qorshuhu yahay soomaaliya iyo sahankii shidaalka iyo barnaamijkii london shirkii london saa uu noogu fasiraa in ay marka koowaad xraash ku sheegto waxaad moodaa inay tahay af ay ka soo waariday ama ka soo xigatay dadka dowladda mucaaradka ku ah bismillaahi raxmaan raxiim ra'yigan ka qabo kenya arrinta lagu keenay waa waddan qaranduumi soo quud nagu qaba qaadka ay noo keenaan anna waxaan kula socdaa soomaaliya ra'yigii keentay rabbi waa nala jirayaa run haddii lagu socdo arrinta kenya iyo soomaaliya aragtida aan ka qabo waxaa weeye in kenya loo jaro xiriirka diblomaasiga iyagu safiirkay soo direen annagu aan u jarno in jaadkeeda la joojiyo dowladda soomaaliya laba tillaaboba anugu hadday qaaddo waxaan is dhihi lahaa maantay soomaaliya nolosheedii iyo dalkeediiba way soo celisay qaadkan ina wereeriyey dadka iyagii dhammeeyey ee sunta ah ee suntii hadda ka hor ingiriiska shiinaha ku baabiiyey oo kale ah koow hadday inaga xirto laba faa'iido buu noo yahay mar ayada ciqaab buu u yahay marna annaga noloshayadii baa dib u soo laabanaysa iyo dadnimadayadii tan labaad waxay tahay ciidanka fadhiyaha jubbaland ee ay aaminsan tahayba inay qaadatay jubbaland iyadoo ay iska leedahay oo ay ka hadlayso xeebtayada shidaalkayaygii ku jiray waxay u sheeganaysaa an wax kale uma qabo waxaan u qabaa inay tahay waxaan u qabaa inay tahay jubbaland baan annagu iska leenahay waxaan aad iyo aad uga xunnahay waxaa ka soo yeeraya dowladda kenya dowladda kenya indhaha ka qarsan mayno hadday dowladdayadu xataa ka aamusno ka aamusto annagoo shacabka ah ayaa ka dhiidhiyeyna kenya waxaa naga annaa maalin kasta qaad baa naga soo gala lacagteennaa ku baxda dowladda soomaaliya waxaan ka codsanaynaa qaadkan inay naga joojiso waxaa weeye dalkayaga iyo baddayaga iyo birigayaga annagaa iska leh ummadda soomaaliyeed wax ay ka hayaysanaysa ma lahan qofkii dabaaca ka galow ha ku soo habsaamin oo ha ku soo lumin dalkanna waa difaacanaynaa waana dantiisana waa qabsanayna
intad goboladoodii cad gumaysanaysaa gardarana ku faantahay walle geeska afrikaad kuma gamaadid walle geeska afrikaad kuma gamaadid soomaali baan garanayaa godobteeda maqan inay goosataan garanaya